الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا من ما جهلنا وذكرنا من ما نسينا بفضلك وجودك وأنك يا لطيف تسير كل عسير فإن ذلك على الله يسير albaab araabicu baabka afraadi fi listinjaa'i wuxuu baab u yahay alistinjaa istijaysigii wa fiihi faslaani laba fasal baana dhexdiisa alawalu fasalka hore fii aadaabi alkhalaa'i wuxuu u guntan yahay aadaabta khalaha ama xamaamka ama suuliga marka meesha lagu xaajo gudanayo meel dhisan iyo meel aan dhisnayn miday doontaba ha noqotee aadaabta la yska dalbay marka al-istinjaa waxa weeyaan wixii qofka ka imaanayay xagga hore ama xagga dambe inuu iska dahiro ama dhagax ku dahaaro qaato ku istijayso ama biyo ama labadaba waana waajib istijadaasi nebigaa daa'imay calayhi salaatu wasalaam markaas arrin waajiba weeyaan aadaab baa jidho aadaabta waxaa ka mid ah inuu qofku cawradii asturto meeshaas haddii cid ajnabiya ay joogto iyo qiblada inuusan qaabilin markuu xaajo gudanayo iyo inuu ka dheeraado ka fogaado wixii dadka dhibaya waddadooda inuusan ku xaajo gudan ama meel hooslo dadka hooskooda u baahan yihiin ama meel qoraxlo qoraxdooda loo baahan yahay meelahaas waa inuusan ku xaajo gudan qofku can ilmugiirati bni shucbata waxaa laga wariyey ana nabiya sala allahu calayhi wasalama kaana nebigu wuxuu ahaa idaa dahaba marka uu tago almadhaba makaanu tegidda bimacnaa araada dihaab markuu nebigu doono tegitaan meeshaas lagu xaajo guto inuu aado abcadda nebigu waa fogaan jir rawaahu asxaabu sunani asxaabu sunan baa wariyey macnaha kortagga markau nebigu aado calayhi salaatu wasalaam abcada waa fogaan jira waxa weeyaan dadkuu ka fogaan jiray meel dadkii dhexdooda ah oo dadkii ay isku muuqdaan oo wixii qofka ka imaanayey markaas ama urtoodii dadkii usoo urayso ama sharqantoodii meeshaasaa la diraya marka aadaabta waxaa ka mid a qofku inuu fogaado markuu xaajo gudanayo weli abi daawuud waxa uu ahaatay kaana nebiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu ahaa idaa araada hadduu doonaa albaraaza baraaz iyo bambixid waxaa weeyaan albaraaz waxaa loo isticmaalaa alfadaa alkhaali waa meeshaas kor cidlada bannaankaas markuu nebigu damcinu aado soo xaajada usoo guto in dalaqa nebigu waa tegi jiray waa fogaan jiray xataa laa yaraahu axadun ilaan cidina ka arkayn markaas meel fog baa nebigu tegi jiray calayhi salaatu wasalaam can cabdillaahi waxaa laga wariyey cabdillaahi bni jacfarin qaala wuxuu yidhi ardafanii rasuulullaahi baa ifangeliyey sala allahu calayhi wasalama daata yowmin maalin fangelka waxaa la yidhahdaa daabadda qof saaran yahay gadaasheeda inaad fuushid marka nebigaa daabaddow saarnaa gadaasheedii saaray waan fuulay khalfahu gadaashiisa u ifangeliyey fa asara ilaya nebigu waa iisirays nebigaa iisiraysay xadiisan xadiid oo laa uxadiu aan u xadiiayn bihi xadiidkaasi xaddan cidna oo minanaasi dadka ka mid a nebigu sheeko waxa uu ii sheegaya xadiid aanan cidna u sheegayn buu yidhi marka waxaysan cidna ugu sheegayn arrin dee waxay ahayd aan wax xuguna ku tacalluqin maa laa yatacallaqu bihi xukmu wax xuguna ayaan ku tacalluqaynin markaas xugun macnaha dadku u wada baahan yihiin haddii loo sheego isaguna waa sii sheegi lahaa saxaabigu wa kaana wuxuu ahaabuu yidhi axabba maa shaykan loogu kalgacal badan yahay istataraw isku asuro bihi maagaba rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam nebiga ilaahay wuxuu isku asro ku ugu jecel yahay lixaajati xaajadiisa iyo baahidiisa markuu korka aado waxau nebigu ugu jeclaa hadafun buu ahaa hadaf waa gebi gebi buu nebigu ugu jeclaa macnaha hadafku waxa weeyaan meel murtafacoo hoogaa buuran oo dhulka taagan meeshaa inuu isku asturo aan bannaan dhaga ahayn oo amase wuxuu nebigu ugu jeclaa xaa-ishu naklin nakiil iyo geetimireed ama timirta dayrkeeda taasaa nebigu ugu jeclaa macnaha xaayidka iyo derbiga ku soo wareegsan geetimireedka taasoo kale jeexaasoo kale rawaahu muslim can anasin waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi kaana nebiyu wuxuu aha sala allahu calayhi wasalama idaa dakhala hadduu nebigu galo alkhalaa'a khalaha meesha lagu xaajo guto xamaamka iyo suuliga xilligaasaan uma dhisnayn bannaanka xataa la aadaya haddana waa la aadaaya alkhalaa'u waa meesha lagu xaajo gudanayo bimacnaa dakhalana araada weeyaan weli lama gelin idaa dakhala idaa araada alkhalaa' markuu khalaha doono bimacnaa araada an yadkhula inuu galo nebigu markuu damco nazaca khaatamahu fargashigiisa ayuu siibi jiray calayhi salaatu wasalaam fargashiga nebiga kaatunka uu qabo ayuu nebigu iska bixin jiray sababtuna waxa weeyaan liannahu kaana manquushan calayhi muxamadun rasuulu llah waxaa ku xardhanayd fargashiga nebigaoo kor kaga taallay ereyga ah muxamadun rasuulu llahi baa ku taallay markaas magacyo mucadama meesha ku yaalla magaci ilaahay iyo magacii rususha iyo lalama galo xamaamyada iyo suuliyaasha iyo meelahaas waa la iska reebaa warqadaha ku qoran yihiin iyo marka nebigu markuu boqorada wax u dirayo khatama bihi lkitaab qoraalka uu diraya ayuu ku shaabadayn jiray tiin baraha lagu garto ayaa sida ahayd oo maxamed rasulah tiin barihiisu ahaa warqada la dirayo saa ugu dhufan jiray nebigu ala fargashiga calayhi salaatu wasalaam marka xadiidka waxaa laga qaadanaya inaysan banaanayn in lala galo khalaha shay magac ilaahay ku sugan yahay qur-aankuna kaba sii daran ama shay qur-aan ku yaalo ilaa inaad ka baqiso in lagaa dhum uu kaa dhumo ama lagaa xado haddaa banaanka uga tagtid intaa meesha adigu ku jidhi waa iskala gelaysa waa daruurata la yidhahdaa rawaahu abu daawuuda baa wariyey watirmidiyu baa wariyey waxasanahu waana xasan yeelay imaamu tirmidi wa canhu can anasin weeyaane qaala anas wuxuu yidhi kaana nabiyu wuxuu aha sala allahu calayhi wasalama idaa dakala alkhalaa khalaha markuu galo qaala kii yidhaahda allaahuma allah yow inii anigu acuudu waan magan galay bika adiga min alkhubusi kuwa xunxun shayaadiinta kuwa lab oo xunxun iyo walkhabaaisi kuwa dhadig ee iyana xunxun shayaadiinta meeshaas maarata lagu xaajo guto waxyaalaha xunxun baa yimaada kusoo dugaala oo ashraarta ah jinka kuwooda shar kale iyo shayaadiinta kuwooda ragga iyo kuwooda dhadig iyo waxaasaa meesha yimaada marka alkhubus waalkhabaa'is waa kuwa lab iyo kuwa dhadig labadubana waa xun yihiin waxaa la akhrisanayaa ducadan intaadan gelin meesha aad ku xaaja gudanaysid xataa hadday bannaan cidlaa tahay aad fadhiisanaysid aysan meel dhisan ba ahayn ducadan baa akhrisanaysaa intaa gudaha gashay waxba akhrin mayse niyadda iyo mooyaane markaas iyada daruuro waxaan ahayn laguma hadlo kuwooda lab iyo kuwooda dhadig baan kaa magangalay weeyaan rawaahu lkhamsatu shantii ayaa warisay marka ducadaasaa la akhrisanaya can caliyin waxaa laga wariyey ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaala nebigu wuxuu yidhi sitru ma shay asturkiis iyo saatirkiis bayna acyuniljinni jinka indhihiisa iyo huwa cawraati bani aadama bani aadamka cawraadkooda saatirka iyo xijaabka u kala ihi idaa dakhala markau galo axaduhum bini aadamka midkood alkhalaa'a meesha lagu xaajo guto ee suuliga ah an yaquula inuu yidhaahdo weeye an yaquula qawluhu weeyaan an yaquula qawluhu inuu yidhaahdo weeyaan bismi illaahi sidaasuu dhahaya jinka indhahooda a iyo bini aadamka cawradooda waxaa kala asturaya oo xijaabka iyo ma garanaysaa u kala xirsi xirka markuu qofku suuliga galaya inuu yidhaahdo weeye bismi illaah taas baa marka ka adag rawaahu tirmidiyu wa axmedu waxasanahu xadiidkuna waa xasan ilaa meeshaas waxaasaa imaanaya oo marka waa laga xirsixiranaya cali bni cumar qaala wuxuu yidhi kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalama wuxuu ahaa idaa araada markuu damco xaajatan xaaje hadduu doono laa yarfacu thawbahu nebigu maradiisa kor uma qaadi jirin laa yarfacu thawbahu maradiisa kor uma qaadi jirin oo hal mar laysma qaawin jirin xataa yadnuwa ilaa uu dhowaado min al ardi dhulka qofkiioo taagan inuu hal mar maradiio dhan kor u xayto taasaa la diidaya intaad dhulka usii dhowaanaysid ba maradiina kor xoogaa usii qaad sidaabaa la rabaa hal mar in macnaa qofkiio taagan oo isqaawiyaa la diraya rawaahu abu daauud watirmidiyu can abi saciidin can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama qaala nebigu wuxuu ahaa laa yakruju qaala wuxuu yidhi nebigu laa yakruju rajulaani laba nin laa yakruju ma baxaan arajulaani laba nin bimacnaa yaysan bixin laba ninna laba shaksi un baa looga jeeda rag kaliya shardi maaha maca dumarkii waa soo gelayaan laba qof yaysan bixin ma baxaan yadribaani xaal macnaha yadribaani yuriidaani xaalay doonayaan alghaa'ida haa'idka iyo makaanu bambaxa makaanu kortaga laba qof oo macnaha meeshaas loo kortago u socda oo doonaya ma baxaan iyaysan bixin kaashifayni xaalay yihiin labadaasi kuwa fayday can cawratihimaa cawradoodii isqaawiyeen yataxadataani xaalay sheekaysanayaan labadoodiiba midba meel fadhiyo oo ay xaajo gudanayaan inay halkaa ku sheekaystaan taas lama ogola weeyaan yaysan saas dhicin fa in allaha ilaahay caza wajalla yomqutu waa caroonaya calaa dalika arrinkaa ilahay waa caroonaya labadii qof oo labadii xaajo gudasho ku jiraan meesha hadal lama ogole inay iyagoo misna qaaqaaban halkaa ku sheekaysaan taa baa la diidaya marka qofka shareecada iyo aadaabta ilaalinaya baa sidaan de ku dhaqmaya rawaahu abu daawuud iyagoo isfiirsanaya oo halkaa sheekaynaya taa baa la diidaya can ibni cumar waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi mara rajulu nin baa soo maray cala nabiyi sala allahu alayhi wasalama walxal huwa nebiguna yabuulu ou bowlayo oo xaaji gudashadaas u fadhiyo fa sallama ninkii baa salaamay calayhi nebiga falam yarudda kama radin nebigu calayhi ninkii salaamti ilaa markii hawshaa qofku ku jiro waxba hadal iyo salaan radin iyo midna ma jidho waa waa laga aamusay hadalka meeshaa lama rabo lama dalbinin meelaha la dalbay maaha nebigu waaba weesaysay markuu weysaysana waa u cududaartay wuxuu yidhi innii karihtu an adkura allaha ilaa calaa duhri waxaan nacayy anoo aan daahir ahayn ilaahay inaan xuso marka kamaal weeyaane hadalku sideedabaa meelaha marka xaajada la gudanayo daruuro waxaan ahayn looma baahno daruurada waxaa ka mid a qof indhala oo aad digniin siinays oo isaguna u dhawaada inuu halaagsamo bohol ama ka dhacayo ama ceel ama wax la mid a qofkii xaajadan gudanaya hadduu arko cid kale wax u sheegtan aysan meesha joogin waa iska daruura markaas wuxuu dhihi karaa warka istaaga iyo wixii la mid a waa u digi karaa waxaa la mid ah ijaabatu man yunaadihi walaysa fama hayru wuxuu maalan u jawaabayaa qof u dhawaaqaya hebelow qof lo isaga u yeeraya isagiina xaajadaanu ku jira qofkaasna wuu u jawaabi karaayo wuu la hadli karaa walaysa fama hayruhu mar haddaan meesha cid kale oo aysan joogin oo dhahda war qofkii uga warbixisa marka waa dhi wuu la hadli karaa taa u dhawaaqay can abi ayub alansaariyi can اnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama qaala nebi wuxuu yidhi idaa ataa axadukum midkiin markau tago alqaa'ido makaanu kortaga falaa yastaqbil ilqiblata qiblada yowsan qaabilin walaa yuwallihaa yowna u daba jeedini oo dhabarka u duwin walaa yuwallihaa dahrow dhabarkiisana yowsan u duwin oo u jeedinin shariquu bariyaysta ow qaribuu galbeedsada shariquu waa shuruuq waxa weeyaan xagga bari qaabila qibladaa qaabilin xagga u jeensada marka xaajo gudanaysaan ow qaribuu ama gabaldhacsada oo galbaysada oo xagga galbeedka qaabila waxaa la diidayaa labadan jiho jihadan oo qiblada ah waa jiho oo ma garanaysaa qibladii baa jidho oo mucadam oo muxtarima marka waa la ixtiraamaya marka nebiguna waa beri jiray saxaabada wax kasta wuxuu dhihi jiray waalidkii idin dhalay oo kalean idiin joogaayo si fiican baan wax idinku sharaxayo idiin edbinaya waay an ibn can ibni cumar waxaa laga wariyey haddiise meeshu meel dhisma ay tahay sida xamaamiyada iyo suuliyada oo kale dhibaato male dhankaad doontaa markaa u jeensan ka dhah ee markay bannaan tahay markaasaan la ogolayn can ibni cumar qaala wuxuu yidhi itaqaytu waxaan koray fawqa beyti xabsata gabadhii xabse la dhihi jiray gurigeedan dusha uga baxay buu yidhi gabadha xabse la yihahdo waa walaasha waayna cumar bin khadaab nabigaa qabay calayhi salaatu wasalaam waxaana meesha u fuulay libacdi xaajatii danahayga qayb ka mid a faraaytu rasuulallaahi baan arkay sala allahu calayhi wasalama yaqdii xaajatahu nebigiiba xaajadiisii gudanaya ayaa ii muuqday dee meel karo qofkii fuula waxba ararkayaae ishaydaa ku dhacday nebigu xaajo gudanaya mustadbira alqiblati xaaluu yahay nebigu qiblada mid u daba duway mustaqbila shaami shaamna qaabilay xagga shaamna qaabilay qibladana markaa u daba duwa marka haddana waxaa diidka hore lahaa qiblada yaan xataa dabada loo jeedin markaas diididii hore la diidayay xaaraan maysan ahayn tanziih karaahiya ahayd karaahiyatu tanziih weliba xadiidkan dartiis marka arrintan dabaduwidda ama nebiga khaas ku ahayd ama xadiidkii hore baa nahyiga taxriimka u ka iilayaayo karaahiya u iilaya wa fii riwaayatin waxay ahayd qaacidan xaalu yahay nebigu mid ku fadhiya calaa labinatayni laba dhoobo ama laba ma garanaysaa bulukeeti wax oo kale ah jaajuurka baalka macnaha dhoobadaa saas la iskugu dhedhejiyey macnaha qofku markuu xaajo gudanaya adaabta waxaa ka mid a labadiisa lugood meel sare inay u saaran yihiin si aysan ugu finfiniinin ama usoo gaargaarin waxyaalaha ka imaanaya ama ma garanaysaa biyaha u isticmaalayo labada mas-uuliyaashada loo sameeyey o kale meelahaasoo kale in cagaha ku hayo marka labinatayn waa dhoobadaas laisku adkeeyey o la qalajiyey oo buluketigo kale ah labadaasoo kale ayaa nebigu lugaha ku hayay alayhi salaatu wasalaam can xudayfata waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi ata nabiyu nebigaa tegey sala allahu calayhi wasalam asubaadata qowmin qoola subaadadood asubaada meelahaas maaragtay qashinka iyo waxaa la dhigo oo waxyaalaha la iska fogeynayo lagu daadiyo qolo qashin qubkood ayaa nebigu tegey meel ay qolooyin isticmaalaan oo waxa iskaga daadiyaan fa baala nebigu waa bowlay qaa'iman xaaliga kii taagan nebigoo taagan ayaa meeshii ku xaaje gutayoo kaadi macnaha meeshii ku xaaje gutay xagga kaadida marka meeshaan iyada waxaa loo doortay waa meel iska magaranaysaa waxyaala yaalyaallayn oo qofka kusoo firdhimayaan wixii ka yimaada meel kale oo munaasab oo halkaa uga munaasabsanna nebigu waa waayey uma dacaa nebigu wuxuu u yeertay istaaggaanuu nebigu istaagayna waa libayaani iljawaas qofku inuu marmar isagoo taagan kaadidii iyo wixii la mid ah xaajo gudan karo laakiin marka hore nebigu waa diiday iyadoo qofku taagan yahay inuu kaleetiyo oo kaadida iyo waxaas sidaas u xaajo guto marka maxay tahay arrintaani waagii hore waa la diiday laakiin yaa haba laga fiicnaaday waa iska bannaantay ama maahee nebigaa xanuunsanaayoo dhabarkaa laga hayay carabtuna waxay aaminsanaayeen qofka dhabarkaya laga hayo a inay sidaan u roon tahay fadhigaa iyo dhib ku tahay uma dacaa nebigu wuxuu wacday oo u yeertay bimaa-in biyo fa ji'tu waanula imid bihi maagii fatawada'a nebigu waa ku wasiisay calayhi salaatu wasalaam bihiiba ku weysaysay bacda istinja weeyaan can abi qataadata waxaa laga wariyey can inabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala nebi wuxuu yidhi idaa baala axadukum qofkiin haddau bowlo oo kaadiyo weeyaane falaa yaakhud dakarahu dakarkiisa yowsan ku qabanin biyamiinihi midigtiisa yowsan ku taaban oo midigtii yowsan dakarkii ku taabanin oo meeshii kaadidu ka timid midigtu waa gacanta kale waa ka xurmo badan tahay walaa yastanji yowsanna ku istijaysan biyamiinihi midigtiisa midigtana yowsan wixii iskaga dhaqi wixii ka yimid yowsan midigta waa karaahiyo haddii laakiin cududaar jiro qofku dee bidixdiisuba aysan shaqadan qaban karin oo maalan ama bidixdu aba go-anba ama bidixdu waa xanuunsan tahay dhibaato meele midigtiiba isticmaalaya markaas walaa yatanafas yowsan ku neefsanin filinaayo weelka dhexdiisa aadaab baa la isbaraya marka wax la cabayo weelka dhexdiisa yowsan ku neefsanin weelkii afka uu qofka kula jiro inuu ku dhex neefsado taas baa la iska reebay ee markuu qofku rabo inuu neefsado sidou wax qurquriye iyo wixii la mid a weelka afka ha ka qaado ha dibadda ha ku neefsado hadduu mar labaad rabo inuu cabo misna ha cabo maxaa loo diiraya xagga caafimaadka horta kuma fiicno neeftii meesha isaga ka timid weelkiioo godan gashay baa misna isagii kusoo noqonaysa dhan kalena kuma fiicno hadduu hambe iyo waxreebo dadka ka dambeeya wixii qurumaysanaya wixii ku dhex neefsaday dadka ka dambeeya hadhow inay isticmaalaan cabbaan way macnaha nacayaan labadaas midna uma fiicno rawaa haadihi alkhamsata shanta xadiisa isku xigay waxaa werisay alusuulu lkhamsatu usuushii shanta ahayd waa macruuf can abi hurayrata can inabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala nebi wuxuu yidhi ittaquu ka yaaba oo iska ilaaliya ka dhowrsada allaacinayni iska ilaaliya ka digtoonaada allaacinayni labada wax lacnada waa maxay labada ficil ee lacnadda inay dadku ku lacnadaan ama qofkaa lacnadaan keenta ha la iska ilaaliyo ficil allaacinayn allaacinayn labada ficil oo lacnada ay ka sababowdo qaaluu waxay dhaheen wama lacinaani labada wax lacnada maxay ahaadeen yaa rasuula allah qaala wuxuu yidhi aladii ficil aladii kii ficilkiis weeye mide aladii ficil aladii kii ficilkii weeye yatakhallaa ka suuli yeelanaya fii dariiqinaasi dadka waddadooda qofka dadku meeshay maraan isticmaala oo kaadida iyo saxaradii iyo waxaas u fadhiista kaas waa mid qofkii meeshaa soo maraba intou fiirsho oo markii ishiis ku dhacdo buu lacnadaya ama qalbiga ha ka lacnado ama afkaba ha kaga dhawaaqe waxay dhahayaan lacnad ha ku dhacdo qofki waxaan sameeyey kan labaadna waxa weeye ow dillihim hooskooda midka macnaha dadka hooskooda meeshay harsadaan midka isaguna ka suuli yeelanaya rawaahu abu daawuud wa muslimuun imaam muslimna waa weri waxa weeyaan marka meel hoosoo qofku ku gaban lahaa ama xooluhu ku gaban lahaayeeno oo la harsan lahaa ayaa markii la yimaada wixii baa loogu imaanaya ilaa dad baa u kortegay ka kuwaasna waa la lacnada ilaa meesha markaa lama harsan karaya taasna la iska ilaasho weya amaba geeduhuna waa la mid geedaha hoos kale iyo meelahaasoo dhan baa la diidaya derbiyada la harsado iyo in la isticmaalo ama miraha hadday geeduhu leeyihiin misna mirihii hadday soo daataan iyo waxaas meeshii bay ku daadanaya waxaasoo dhan baa laga cararaya nadaafadda sharcada islamka ilaalinaysa caafimaadka ilaalinaysa adaabta iyo akhlaaqda la isbaraya can mucaadi bni jabalin can nabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala nebigu wuxuu yidhi itaquu ka dhowrsada almalaacina makaanu lacnadayaalka ahalaaata ee saddexda saddexda meelood ee lacnadu ka timaado cidda isticmaasha taa iska ilaaliya haye albaraaza iska ilaaliya taa hore aa ka bedeleysa kortag filmawaaridi makaanu aroorka meelaha biyuhu ku arooraan oo macnaha biyuhu soo maraan inaa u kortagtaan kanaalada iyo meelaha maagadyada ay biyuhu soo qaadaan meelaha iska ilaaliya ha fadhiisanina wa qaaricati dariiqi wa fii qaaricati dariiqi iyo waddada dhexdeeda inaa isticmaashaan taasna iska ilaaliya waddada macnaha qaarica macnaha waxaa loogu baxshay qaaricati dariiq macnaha kabaha intaa lagu garaacaayo kabta qofka ku dhacaysa sharqanta ha weeyaan kawinta kabaha kawiya lagu kawiya wadilli wa fi dillina iska ilaaliya hoosas meesha hoos ka leh rawaahu abu daawuud ayaa wariyay xadiidka can cabdillaahi bn sarjisa waxaa laga wariyey ana nabiya ninkaan sarjisa lagu leeyahay cabdillahi bn sarjisa wuxuu ahaa waa nin cajaa'ib ee wuxuu yidhi ana nabiy sala allahu alayh wasalam nahaa wuxuu reebay an yubaala in lagu bawlo ama lagu kaadiyo fi ljuxri god dhexdiis meel goda in lagu kaadiyo god iska qodanoo dhulkaa ka mida inaad ku kaadidid waa xaaraam sababtu waa maxay qaaluu waxay ku dhaheen liqataadata ruwaaddii macnaha qataado ka baratay baa qaaluuda lehe maa yukrahu min albawli maxaa loo nacay ku kaadid ama lagu kaadiyo filjuxri godka maxay tahay macnaha xikmaddaas waa maxay maxaa looga jeedaa saasaa la yidhi qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa sha'nigu yuqaalu tii la yidhaahdo inahaa meelaha godan oo meelaha godadka ah daldaloolada dhulku masaakinuljinni jinka guryihiisa weeyaan ummad kaleo innaga nala midoona waxaa jidha jin la yidhaahdo oo mukallafiin ahoo takliif saaran tahay sida innaga cibaadada iyo daacada laynoo ka rabo iyagana looga rabo oo dad wanaagsan iyo dad xunba leh wa innaa mina saalixuuna wa mina duuna dalik dad wanaagsan iyo dad xunba waa leena iyagaa yidhi marka waxa weeyaan kuwaasaa meesha degan guryahoodii baa halkaas marka guryahoodaas ha ka xumaynina saas baa loo sheegay saasaa la dhihi jiray bu marka idigii uma jeedid xasharaadka iyo bahallana waa galaan meeshaas marka laba dhibaataa ka imaan karta in adigu wax ku dhibtid oo bahallada ku jira iyo ummaddii deganeyd aad dhibtid waa jinkii iyo in adigaba dhibaata kaaga timaado meesha aad damacday inaad ku xaajo gudatid haddii bahalle iyo masas iyo kaaga soo baxaan iyo abeesooyin adigii baa meeshii markaas fadhin karayno waa dhibaato kale labadaas midun baa laga yaaba ina meesha ka timaado ama bahal daciifa ku jiray inuu meeshii isaguna dhibaata ku gaadho iska ilaaliya baa laleeyahy rawaahu النasaa-iyu wa abu dawuud walahu liabi daawuud weeyaane waxa u ahaatay wuxuu yidhi shaarixu waqad tacawatu dalik lahu keliyaan iska dhahaya waxaan uga caadayash waa lilikhtisaar hadalkan baan rabaa inaan soo koobo markas wuxuu yidhi idaa araada axadukum midkiin markau doono an yabuula inuu bowlo falyartad ha doorto libowlihi kaadidiisa ha u doorto mawdican makaan meel ha u doorto meel u suubata weeyaan waa meel aan adkayn dhagax ahayn kaadidii kuusoo finiininaynin sidaa ha u doorto marka meesha ha u dooratay meel adag hadday tahayna xataa ul iyo haddaa wadatay inaa meesha maarata inta ku dhufato meel maaratay aysan ka jilicsatay iyo wax la mid oo kale ay markaa sidaas oo kale ayaa hagaagsan tirmida ku camal fala xadiidkan can umaymata waxaa laga wariyay ibnati ruqayqata qaalad gabadhaasi waxay tiri ka kaana waxa u ahaa lilnabiyi sala allahu alayhi wasalama qadaxun weel oo min ciidaanin geed ka samaysan geed weel geed laga qoray geed timireedka baalaamihiisa laga qoro laga soo qoro taxta sariirihi buu weelkaasuu ahaa sariirta nebiga hoosteeda yabuulu fiihi nebiga ku bawli jiray bileyli habeenkii habeenkii dibaddaa in loo baxo xoogaa caafimaadka la ilaalinayaayo dibad ubaxaas marka nebigu marmar ma bixi jirinoo calayhi salaatu salaam weel keliya oo kaadida keliya loogu talagalay ayaa marka habeenka hadduu qofku u baahdo isticmaalaya saas baa la isticmaalaya marka meelahaasna habeenkii shayaadiinta iyo socodkoodaa badan habeenkii oo weliba meelahaas kortaga loo taga iyo qashinqubyada iyo meelaha suuliyaasha waxaas kaga badano waxyaala badan oo dhibaatada nafta laga ilaalinaya marka weelkaasaa la iska isticmaalaya hadhow waa la iska fogeynaya khalaas marka malaha dee hadda suuliyaashii baa gudaha laga qotayba rawaahu abu daawuud wanasay can caaishata waxaa laga wariyay qaalada waxay tihi kaana nabiyu wuxuu aha sala allahu alayh wasalama idaa kharaja min alkhalaa'i suuliga hadduu nebigu ka soo baxo qaala wuxuu dhihi jiray duca ahaan marka la gelaya tii la akrin lahaa waa lagu soo sheegay kufraanaka buu dhihi jiray kufraanaka baa ilaahu ku weydiisa dembi dhaaf rawaahu asxaabu sunani dembi dhaaf waxay asaluka kufraanaka ilaahay dembi dhaaf baan ku weydiisay dembi dhaaf waa maxay xaggee dembigaani ka yimi wax dembiye kama imaan nebiga calayhi salaatu wasalaam mana lahayno macsuum buu ahaaye intaa yare suuliga la fadhiyey ee qofkuusan ilaahay xusaynin ilaa nebigu ilaahay xusi jira markasta intaa yara meesha ku jirdhidna lama raba inaa wax xustid oo xusaa la timaadid adoo kolley dikri ilahayba kusoo galay intaasaa gaboodfa laga soo qaadaya ilahu dembi dhaafaan kuweydiisan laydha qadar waxaana soo maray annaan ku xusin a bal arag marka dadka tobanaanka sano iyo ka badan iyo intaasba aan ilaahay xusayno xilli kasta xataa iyagooysan meesha ku jirin meelahaan iska maraya aanba dee ilaahayba xusaynin mar kasta inaa ilahay xusaa loogu talagal intaa yara la fadhiyay baa gaboodfa laga soo qaadayaayo kufraanaka baa laleeya ilahu dambi dhaafaan kuweydiisan qadar aanan ku xusin baan isoo maray bay ka dhiganta rawahu asxaabu sunan waxay ku daraan riwaayo kale alxamdu lilahi aladii adhaba cani lada ilaahay baa muhalle wixii dhibayey iga tegsiye iga keenay qofku markuu meesha kusii socdo xaajo gudanayo wuxuun baa dhibayey allaha waxii dhibayay iga keenay wa caafaani caafimaadse wixii ku haray iyo waxaas marka intaba waa la isku daraa labadan duco alfaslu thaani fi listinjaa'i istijadii ayuu ka hadlayaa aadaabtiis waxaa weeyaan macnaha waxa lagu istijoonayo waa biyo iyo dhagax midkood ama labadaba biyuhu waa inay biyo wax daahira yihiin dhagaxuna waa inuu yahay dhagax daahir ah oo najaasada xanaf loo fujinaya oo aan waka oo kayru muxtarim waa inuu yahay waxaan xurmo lahayn lafaha iyo digada iyo waxaas laguma istijoodo istijaduna dee inay kaamil noqoto in kale maxaa lagu garanaya meesha inay dahirnaatay waxaa lagu garan kaliya un bihalabati dani qofku malihiisa a s isagu markuu isleeyahay se u dhaqayey wixii waa ka dhamaystay macnaha kaa unbuu qaadanaya can anasin yaquulu wuxuu leeyahay kaana nabiyu wuxuu aha sala allahu alayhi wasalama idaa kharaja hadduu baxo lixaajatii dantiisa u baxo ajii-u anaa imaan jiray ba yidhi anasa ana aniga iyo waqulaamu wiil ayaa imaan jirnay macanaa macanagana xaalay tahay daawatun buraashad ubo baal biyaha macnaa weel yaroo biyo ka buuxaan ayaan u keeni jirnay oo min maayin biyah yacnii wuxuu uga jeedaa yastanji bih waa ku isijeyn jiray weelkaa biyuhu ku jiraan ayuu markaa nebigu isku nadiifin jiray rawahu alkhamsatu wa lafdu muslimin wuxuu ahaa imaamu muslim orahdiisu kaana rasuulullaahi wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama yadkhulu kii gala alkhalaa'a khalaha fa axmilu waan qaadi jiray ana aniga iyo waqulaamun wiil oo naxwi aynigayga ah naxwii bimacnaa mili anoo kale ah wiilaan isla egnahay idaawatan weel biyaa weel yaroo buraashadii uba waxay u taqaanidbo min maain biyaa baan qaadi jirnay iyo wa canazatan taki ul yarahoo iyaduna waxa weeyaan ushana ka dheer warankana ka gaaban oo macnaha afka horena biri kaga jidho oo nebiga calayhi isalaatu wasalaam salaadda iyo markuu tukanayo buu sitro ka dhigan jiray hadduu wax kala waado fayastanji bilba biyaha ku isijoon jiray biyahaan u kennay can abi hurayrata qaala wuxuu yidhi itabactu nabiya nabigaan raacay sala allahu calayhi wasalama walxaal kharaja nebigu baxay lixaajatii dantiisa u baxay fa kaana wuxuu ahaa laa yaltafitu kaan milicsan xaggay xagga ma dhuganayn fadanawtu minhu waa usoo dhawaaday nebigu fa qaala wuxuu yidhi markaan usoo dhawaaday ibqi lii ii dalab axjaaran dhagaxyo astanfid bihaa ku isijoode dhagaxyo aan isticmaalooo ku isijoodo waa ku isijoonayaa ii raadi ayuu ku yidhi istijmaarka aw naxwuhu ama wax la mid a waa maxay aw naxwada waa maxay nebigu saasuu yidhi aw naxwa ama hadalka hadal la mid a horay bay la socota walaa ta'tinii ha iila imaanin bicadmin laf walaa rawthin digo faataytuhu nebiga waxaanu la imid biaxjaarin dhagaxyaal baan fii darafi hiyaabii maradayda dacalkeeda tafta ayaan dhagax ugu soo gura fa wadactuhaa dhagaxdii waan dejiyey axjaartii ilaa jambi dhinaciisan saa ugu daadiy ilaa la fiirinaya nebigu xaajigudad buu fadhiyaa wa acradtu canhu waa ka jeensaday falamaa qadaa hadduu xaajadiisii gutay atbaca nebigu waa raaciyey hu oo maxalkii ah bihinna oo axjaartii ah bihinna oo axjaartii ah dhagaxyadii ayuu meeshii mariyey rawahu lbukhaariy dhagaxii marka waa la isticmaali karaa weyaan iyo wax kastaoo dhagaxa booskiisa qumi kara lafaha waxaa loo diidayaa najaasadana fujin maayaan digaduna waa najaaso maca daalika waxaa intaa dheer labadaba jinka ayaa quuto oo loo buuxiyaayoo loo saaraa ma garanaysaa waxay cunaan can salmaan alfarisiyi qiila lahu waxaa loo yidhi salmaan gaaladaa la hadashaaye hal callamakum ayuu idin baray nabiyukum nebigiini sala allahu calayhi wasalam kula shayin shay kasta xata alkhiraa'ata hay-atu xaaji gudashada xata alkhiraa'a hay-atu xaaji gudash alkhiraa'a qaada la hoos alabta loo fariisto suuliga xataa marka la gelayo nebi maxamed ma idin bara fa qaala wuxuu yidhi ajal nacam ajal bimacnaa nacam erayo la macnaa baa jiro kooxa laqad nahaanaa nebigu wuxuuba noo diiday buu yidhi an nastaqbila alqiblata qiblada inaan qaabilno liqaa'idin aan la qaabilno markaa xaajada gudanayno qaayidkii saxaradii aw bowlin kaadidii aw aw an nastanjiya inaan ku istijaysanana nebigu waa naga reebay bilyamiini midigta aw an nastanjiya inaan ku istijoonana nebigu waa naga nahiyey biaqala wax ka yar min alaaati axjaarin saddex dhagax dhagax haddii la isticmaalayo saddex dhagax wax ka yar inaan isticmaalno xataa laba hadday meeshii dahiraan waa laga maarmaan saddex in laga dhigo ama saddex ama hal dhagaxoo saddex dhinac leh markaa dhagaxaan saddexda lagu shardiyey in la istijeysto inay waajib tahay baa laga fahmay ow an nastanjiya inaan ku istijoonnana nebigu waa naga reebay birajiicin digo saalo rajiic waa xaaladii daahirnimadu ka noqday waa nagi soo marno xaalatu najaasa ayuu u noqday aw amase cadmin amba laf inaan isticmaalno rawaahu alkhamsatu ila albukhaariya weli tirmidiyi waxaa u ahaa laa tastanjuu ha isijaysanina birawhi digo walaa bilcidaami lafo fa innahu madkuurkaasi zaadu ikhwaanikum walaalihiin zaadkooda weeye oo min aljinni ah walaalaatihin maxaa yeeley mu'miniin weeyaan oo leeyihiin mukallafiinah oo innagoo kale ah yaa qowmanaa ajiibu daaciya allah wa aaminuu bihi waa yagi lahaa ilaa akhiri laayaat dee nebiga calayhi salaatu wasalaam jinku u yimid marka waxyaalahaasoo dhan baa la diidayaa amaba lafaha gubtay oo maaragtay iyo qoryaha la gubay iyo waxaas ku isijoonin iyagaa arsaaq loo saarahaya jini nasiibiin jinkii la dhihi jiray nasiibiintu waa meel jaziirat lcarab ku taal iyagoo diinta isku hayay jinkaasi nebiga u yimaadeen kaasaa markay nebigu u sharxay bay dheheen sahay baan kaa rabnaa kaasu yar orda taga wax allaale waxaad diga iyo lafa iyo heshaan waxaad ka helaysaan diga kastoo aad aragtaan timir baa laydinka dhigaya timir wax allaale wixii aad lafa heshaanna hilib iyadoo laga buuxiya baa helaysaan adigu marka sidaas baa lagu zaad looga dhiga adigaysan kuu muuqan iyagaa looga dhigaya marka markii lafaha iyo la isticmaalo iyada la dhihi jira meel baa saa la iskaga dhigaayo iyagaa dee wixii maaragtay yana kaa cunaya wax loo dhigahaya can abi hurayrata can inabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala nebigu wuxuu yidhi man tawada'a qofkii weesaysaaye falyastanfir ha istinfaarsado ha santaarsado bimacnaa ha iska soo fiifiyo intuu biyaha nuuga sanka ku jiido misna ha iska soo fiifiyo fiif hada yidhaahdo waman istijmara qofkii istijmaarsada istijmaarka waa garateen dhagax qofkii ku istijaysa falyutir tirays dheer ha ka dhib saddex shan toddoba ilaa ay ka dahiranto ilaahay baa witriya tirada isdheerna jecel rawaahu alkhamsatu ila abaa daawuud walow abu daawuud waxa u ahaatay man igtaxala qofkii indhakuurshana falyutir ha witriyo indhakuurku rag iyo dumarba waa leeyihiinoo waa shay wanaagsan weeyaan isaguna tira isdheer ha ka dhigo oo waxa weeye il kasta tira isdheer saddex iyo saddex oo kale ama hal iyo hal il kasta nebigaa saa samayn jira calayhi salaatu wasalaam man facala qofkii sidaa la tilmaamay sheegaa faqad axsana wanaag buu sameeyey waa wanaag sameeyey waman laa qofkaan saa samayna falaa xaraj wax dembiyo dushiisa saaran ma jidho waman istijmara qofkii istijmaarsada falyutir ha witriyey waman facala qofkii sameeya faqad axsana waa wanaag sameey waman laa qofkaan samaynina falaa xaraja wax dembiyo dushiisa maaha waman akala qofkii cuna cunno famaa takhallala wixii kala dhex galaa ilkaha iyo waxaa falyalfid ha iska tufo weeyaan waxyaalahaas ilkaha dhex galay oo ilkaha ma garanaysaa laga soo findhicilay yaa famaa takhallala wuxuu macnaha farfaro oo kala dhex gala ilkahoo laga soo dhex saaro ha iska tufo wamaa laaka wuxuu dhaqaajiyey bilisaani carabkiisa laaka bimacnaa wareejiyana oo carabka saas ugu wareejiyana falyabtalic halliqu waxaas iyagana halliqu maxaa yeele waxaan carabku wareejinayo dhiig wax yeeshay iyo waxaa maaha inta qofku findhicishay dhiig iyo wax ka yimide waa wax iska caadiya weeyaan laakiin waxaas findhicilkaabaa la diidaya man facala qofkii sidaas sameeya faqad axsana wanaag buu sameeyey waman laa qofkaan saa samayn falaa xaraja dembi dushiisa maha tii la diiday xataa hadduu iska liqo waxba dembi dushiisa maha waman ataa qofkii taga alqaa'ida makaanu xaajigudashada falyastatir ha isasturo dadka indhahooda ha iska asturo fain lam yajid hadduusan helin ilaa an yajmaca inuu ururiyo kafiiban bacaad kafiiban caratuur iska dheh oo min ramlin bacaadah caratuur bacaada inuu isagu gacnaha ku urursado waahay wax kale haddoo waayo falyastadbiru kaa ha u dabaduwo kaa ha isticmaal ha u jinsad fa ina shaydaana shaydaanku yalcabu waa ku cayaaraa bimaqaacidi bani aadama bani aadamka makaanu fadhiyadiisa ayuu ku cayaaraa markii bini aadamku meelaha fadhiisaan shaydaanka ayaa ku cayaaraya maxallin fadhigaas wuxuu ugu cayaarayaa meelaha fadhigaabuu ku cayaarayaayo waa dhibayaa weeye kaadida iyo waxaasu kusoo celinaya shaydaan baa kusoo firdhinaya gadaal gadaaleed inta udhigo xaggaasay ugusoo firdhaysaa ama bahalla iyo waxyaalo xayawaanaad meelaha joogo kusoo kaxaynaya si qofkii meeshii u socsocdo wax ka dhib badan la waa shaydaan ma og tahay amaba qofku wuxuu ku cayaarayaa shaydaanku wuxuu ku cayaarayaa qofka bini aadamka jirka inta hoose ee markaas marada u ka fayday oo waswaas iyo waxaasuu ku ridaya haddii laakiin asturka aad samaysatid ama dikriga aad akhrisatid awood ma laha marka waa cajaa'ib weeyaan man facala haadaa qofkii sidaas sameeya faqad axsana wanaag buu sameeya waman laa qofkan samay falaa xaraja wax dembiga dushiisa ma saaran albaab alkhaamis baab shanaadi wuxuu u guntan yahay fi lwuduui weesada wa fiihi halaathatu fusuulin saddex fasal baana dhexdiisa ah weesaana laga hadlayaa qaala allahu ilaahay wuxuu yidhi alfaslu lawal fii asbaabi alxadai asbaabta xadadka keenta waxyaalaha qofka ka soo baxa labada jid midkood baa ka mid a inuu seexdaa ka mida waa waa xadida qofkii islaan ajnabiga hadduu taabtaa ka mid a farjigiisa hadduu taabtaa ka mid a dahaaradii waa bidho hadduu matagana waa lagu daray intaasoo shayba khilaaf baa ka jira ilaa keliya waxaa la iskaga waafaqsan yahay waxa qofka ka soo baxa labada jid mid ka mid a taas culimmada iskuma hayaan inta kale culimo diidan iyo culimo ogol baa jira islaanta waa jebisaa maya ma jebiso matagii baa jebinaya maya ma jebiyo hurdadii weysadii waa ku bidhaa maya kuma bidho culimada isku wada hayaan inta kale marka kitaabkaana kitaab waxaa weeyaan aad madhab kasta iyo wax kasta aad maqli jidha aad ku ka helisid oo ku ogaanaysid oo ma garanaysa ha ka fiirsanin keliya madhabkaada keliya inaad ka wada dhexeshid adilada islaamka madhab kasta u adilo ahayd baa meesha ku taalla maaha macnaha kitaab fiqhi keliya oo kuu qorana ee aaraa culimo la qoraya waa nusuustii nebiga ka soo aroodha alayh salatu slam iyo aayaadkii qaala allah ilahi wuxuu yihi jala shanu aw jaa amaba u yimaado horay la socotay axadun mid oo minkum idinka idin ka mida axad min alqaa'ida uu ka yimaado makaanu kortaga aw laamastum nnisaaa amba dumar aad taabataan labadaa mid kastoo dhacaba dee biyana aydnaan helin fatayamamuu saciidan dayiban bay ahayd ciid wanaagsan ku boorays ka maxaa aayadda laga qaatay waxaa laga qaatay meesha laguu sheegayaa dumarka haddaad taabataan baa la yidhi taabashada waxaa loo yaqaanaa gacanta wax lagu taabto ibnu cumar baa saa ku fasiraya imaam shaaficina waa ku fasiray ibnu cabaas wuxuu leey taabashada jimaaci baa looga jeedaa taabashadan kale waxba maahee waa jimaaca labadaba waa jiraan can abi hurayrata waxaa laga wariyay can nabiyi sala allahu alayhi wasalama qaale wuxuu yidhi nabigu laa tuqbalu lama aqbalo salaatu man qof salaadiis axdatha xadahay xataa yatawadahu ka weysaysanayo ilaa ka weys rawaahu larbacatu warkaa tanna maxaa laga gartay qofkii hadduu macnaha usan daahir ahayn oo dahaaradii ka bidhay salaadiisinu meel mari mayso salaadda waxaa lagama maarmaana inuu qofku dahaaro qabo wazaada albukhaariyu qaala wuxuu yihi qaala rajulu nin baa yidhi oo min xadara mawta waa qabiilo waana magaalo labadaba wayta magaaladaa ka ka yimid amaba reer xadramood qabiilada ka tirsan ayaa wuxuu yidhi mal xadatu xadadku waa maxay ya abaa hureyra salaatu man axdatha unbaana tiriye xadadku waa maxay qaala wuxuu yidhi fusaaun waa midda aan codka lahayn neefta gadaal ka timaada ow duraadun ama waa midda codka leh waa midda la maqlo iyo taan la maqlin labadaba haddii la maqlay haddii kaleba weysada waa budhay midna sawd bay leedahay midna ma laha saa un baa looga jeeda wa fii riwaayatin waxayd laa tuqbalu lama aqbalo salaatun salaad lama aqbalo bikayri duhuurin dahaaro la-aanteed salaad bikayri duhuura lama aqbalo ama qofku inuu weysaysto ama macnaha qubaysto ama boorayso walaa sadaqatun sadaqana lama aqbalo sadaqadaasoo min guluulin khayaano xaggeed ka ahaatay khayaan wax uu xaday ayuu qaar la baxay ama wuxuu dhacay ayuu qaar la baxay haba ka tarimaysan waka marka waa waa waa wa waa khayaano weeyaano qolooyin burcadbadeed ay hadday dhahaan qolooyin baan u deeqaynaayo wax taraynaayo maarata waxaas iyo wixii lamid oo kale haba laga aqbali maayo can cabaad bni tamiimin waxaa laga wariyey can camihi adeerkiina oo ka wariyey adeerkan wacaan cabdullaahi bni zayd bale alansaari wuxuu yidhi shukiya ila nabiyi sala allahu alayh wasalam nabiga waxaa loo sheegay arajulu nin baa loo sheegay nin baa nabiga loo sheegay ninkaasoo yukhayalu ilayhi la moodsiinayo anahu ninkuba yajidu shay-a shay inuu helayo fii salaat salaada dhexdeed nin shay salaada dhexdeeda helaya ka waran baa layidhi manaa wuxuu u malaynayaa wax xaqiiqa maaha ama shakinaya ama malaynaya in wax ka yimaadeen isagoo salaada ku jira caloosha inta wax dhaqdhaqaaqaan in wax ka yimaadeen oo riixiyo waxay ka yimaadeen isagoo salaadiiba ku jira muxuu samaynaya qaala wuxuu yidhi nabigu laa yansarif yousan ka gadoomin salaadiisa xataa yasmaca ilaa uu ka maqlayo sawtan sawd ow yajida riixan ur oo ka helayo ama ur inuu usoo udho amaba codkii inuu maqlo wa fii riwaayatin waxay ahayd idaa wajada axadukum midkiin hadduu helo fii badnihi calooshiisa shay-an shay oo fa ashkala calayhi la moodsiiyo la ishkaalgeliya akhraja minhu inuu ka soo baxay shay-un am laa inuusan ka soo bixin falaa yakhrujanna min almasjidi masaajidka yuusan ka bixin oo moodin inay ka bidhay xataa yasmaca sawtan sawd ilaa uu ka maqlayo aw yajida riixan ama ur oo ku helayo rawahu lhamsatu marka xaqiiqadugu ujeeddadu waxa weeye xataa yataxaqaqa alxadaf bisamaaci sawti aw shami riixi aw cilmihi bidariiqi alkashf waa nin wax kale u furan yihiinoo kashfiga uu ku ogaaday ow ikhbaari macsuum ama cid macsuumoo nebi ag fadhiyay yaa u sheega oo yidhi soo weesaysama weyse qabtid wixii lamid a waxyaalahaasoo kale ayaa lagu ogaan karaa marka xadiidkanna waa asal weyn oo qaacido weyn baa laga qaataayo fiqiyaado ashyaada macnaha asalkeeda horaa loo daynaya ilaaba la helo wax kale yaqiintaa lagu dheganaanaya qofkan waa weyse qabay waxaan shakigaa la qaabsan maayo shaki yaqiin laguma buriyo weeyaan oo yaqiintiisa wa iska haysanaya qaacidadaas weeyaan midda kale qofka shaydaan iyo waxaasa markau cibaadada iyo dabcan u galo n dhex gelayo oo waswaasinayo oo caloosha marmaroojinayo markaasuu madayan wax ka yimaado rawahu lhamsatu can caliyin can nabiy sala allahu alayh wasalama qaala nabigu wuxuu yidhi wikaau sahi asah waxaa la yidhahdaa dabada dabada xarigeedu ama xifdigeedu alcaynaani waa labada indhood faman naama qofkii seexdaaye mar haddii indhihii waardiyaha ahaa ay seexdeen falyatawadaha waysays xataa waxaa laga yaaba intau seexday inaan waxbaba ka imaan dee in wax yimaadaan baan wax ku buri lahayn laakiin hurdadii waxaa loogu soo dara mar haddii in wax ka yimaadeen in kale waxaa waardiye ka hayo waardiye ahaa waa indhihii indhihii mar hadday seexdeen hadhow marka hurdada ka toos waa inuu weysayso rawaahu abu daawud wa ibnu maaja waa inuu weysayso cibaadadaa loo dadaalaya can anasin qaala wuxuu yidhi kaana asxaabu rasuuli illaahi waxay ahaayeen sala allahu calayhi wasalama yanaamuuna kuwa seexda uma yusalluuna waa tukan jireen walaa yatawada-una haddamana weysaysan jirin iyagoo seexday oo ay soo tooseen weysela'aan bay marka labaad tukan jireen mar hadday markii hore weyse qabeen rawaahu muslim wa abu daawuud wa tirmidiy xadiidkani waa maxay marka xadiidkani waxa weeyaan waxay ahayd xaaladani waa markii dambe waa markii hore weeyaan markii hore weeyaan culimmada le iyadu waysada hurdadu waxba ma dhintana xadiidkan oo kale iyay qaadanayaan oo qabsanayaan way marka sidaas baa lagu fasiray xilliga hore weeyaan isagaa kitaab ka hadli doone wuxuu yidhi can ibni cabbaasin ibnu cabaas can inabiy sala allahu alay wasalam qaala wuxuu yidhi ina alwudu'a laa yajibu ma waajibo ilaa calaa man maa cid kale kuma waajiba naama seexday arag xadiidkanna mudajican xale kii jiifa qofkii isagoo jiifa seexday baa weyse ku waajibtay fa inahu qofku idaa dajaca markuu jiifsado oo seexdo istarkhat waxaa raaracsamaysa mafaasiluhu makaanu kala bixiisa xubnihiisao dhan baa dabcaya oo waxbaa ka imaan kara weeyaan rawaahu abu daawuud wa tirmidi sanad mustaqiima fiiriya marka saddexdan xadiid gadaal fiiri kii ere wuxuu ahaa dabada macnaha waardiyadu waa indhaha oo qofkii seexda ha weysayso hurdo lama kala qaadin kii labaadna waxaa la yidhi isna hurdo ma kala qaadin wuxuu yidhi waana la waa la seexan jiray waana la tukan jiray lamana weysaysan jirin kii horena wuxuu yidhi hala weysayso kan saddexaadna waa saddex xadiid oo saddex hurdo ka hadlayaan weysada hurdadiibu kala qaado oo qofkii jiifsada buu yidhi qofkii jiifsada oo xubnihiisu raaracsamaan ayaa markaa weysadii laga rabaa saddexda xadiid baa ku soo arooray meesha mid wuxuu yidhi waa burinaysaa mar kastaba hurdadu midna wuxuu yidhi marna burin mayso midna waa kala qaado hurdada jiifkaaba burinaysaba culimmaduna saas ku kala tageenoo alimaamu shaafici iyo xanafiyada iyo waxay leeyihin hurdadu mar kastaaba weysada waa burinaysaa ilaa qofki isagoo dabada dhulka ku haya seexda mooyaane oo sidii a kutubta fiqiga ay ku taqaanay kuwa kalena culimo kale ayaa qaarkood qaatay can busrata binti safwana waxaa laga wariyey can inabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu yidhi nabigu man masa dakarahu qofkii taabtaay falaa yusalli yuusan tukan xataa yatawada ilaa ka weysayso halkaana waxa weeyaan haddii qofku cawrada uu taabto waa inuu weysayso weeyaan ma tukan karayo rawahu asxaabu sunan xadiidka waa diiday in cawrada haddii la taabto weysadii buris bal ogowkan ka dambeeya can abi hurayrata can nabiy sala allahu alayh wasalama qaala wuxuu yidhi idaa afdaa axadukum qofkiin markuu gaarsiiyo biyadihi gacantiisa ilaa farjihi farjigiisa walaysa baynahumaa sitrun dhexdoodana wax asura usan u dhexaynoo jidhkiiyo isku bannaan istaabto walaa xaa'ilun xaa'il iyo wax kala teedahana usan u dhexayn falyatawadaha weysays waa inays wax u dhaxayn rawaahu اlimaamu الshaaficiyu wاlxaakimu وaأxmedu can dalq bni caliyin qaala wuxuu yidhi qadimnaa cala الnabiy baan usoo galnay salى اllahu alيه wasalam fajaءa rajulu nin baa yimi kaanahu ninka waxaaba moodaa qaabkiisa badawiyin reer baadi inuu yahay waa haggaasi degan yihiin weeye cay maaha faqaala wuxuu yidhi yaa nabiy allahi ma taraa maxaad u aragtaa fii masi dakari fii masi rajuli ninka taabashadiisa dakarahu uu taabto bacda maa yatawadau inta weysaysay ka bacdi weliba isagoo wayse qabay haddau istaabto ka war cawradiisa u taabta faqaala sala allahu alay waslm wuxuu yidhi hal huwa muusan ahaanin mayuu ahaaday bay ka dhigan tahaye hal huwa mayuu ahaaday ilaa mudqatun cad oo minhu isaga ka mida mooyaane meesha uu taabtay soon jirkiisa meel ka mida ma jirka kale hadduu taabto maxay kaga duwanta aw badcatun minhu qidca isaga ka mid on weeyaan jirkiisa un meel ka midu taabtae maxaa kaloo dhiba meesha yaalla rawaa asxaabu sunan jirkaadaba meelaha kaleba waa wa hadduu qofku taabto waa saasoo waxba kama weysayse soo jirkiisa ka mid maaha baa layidhi markaa fiiri halkan taabashada cawrada saddex xadiis baa iyana ku timid sidii weysadaba saddex aynu usoo marayn mid wuxuu leeyahay laba waxay leeyihiin haddii la taabto meeshaas weysada waa beris kan labaadna wuxuu leeyahy buri mayso waa kan ugu dambeeya culimmada badankoodu labada xadiis horey qaateen inay buraysa ah marka waxay leeyihiin labada xadiisoo horaa waxay nasakheen midkaan hadda leh waa jirkaada xubin ka mida dhib male midkaan leh waa la nasakhay ama ma ahae khaasun bilbadawi badawi ninkaa reer baadiyaha iyo dadka meelaha degan ba hadday iyagu istaabtaan aan weysadu ka buraynin sababtuna waxaa weeye waa liqilati malaabisim dharkoodaa yaroo dee dharkaa qofka kala celinaya jirkiise dee qofkaa dhar saasa ma hayso marka jirkiisa haddiiba waa istaabanaya markaad mana haysaan marka sabiye iyo waa sucuubatu taxafudihim inay is ilaaliyaan oo dhan ba ku adagoo dee reer miyiga waa xadiidkan dee mabay ogaba marka sidaas baa maaragtay iyagaa arrinta u taal baa laleeyahy marka arrintaas iyaga fudayd baa ugu sugan jumhuurta in la qaato macaami iyo magaalaba in la buray laga soo qaato saan u badanna weeyana waa ixtiyaad waa ajo badanta cibaadadii loo dadaala wey sidaadi hore iska haysta marka can caaishata ana nabiy sala allahu alayh wasalam nabi ilaahay qabala imra'atan islaam buu dhunkaday oo min nisaa'i dumarkiisa ka mida uma kharaja ila salaati buu u baxay walam yatawada mana weysaysan xaasaskiisii mid ka mid a qaala curwatu baa yidhi faqultu laa waxaan ku idhi man hiya tumay ahaatay ilaa anta adiga mooye man teebe hiya taasi ahaatay macnaha bimacnaa maa hiya man bimacnaa ma man hiya maa hiya maysan ahayn ilaa anti adi un bay ahaatay fadaxikat way qososhay caaisha oo meeshaas inay iyada ahayd gabadhaas nabigu dhunkaday ayaa laga fahmay rawaahu abu daawuud wa tirmidiy xadiidkan marka daciif weeye laakiin waxaa jira xadiis kaloo saxiixo isagu tilmaamaya taabashadaas oo xadiidkay nabiga hortiisa horiday caaisha markaas iyadoo meesha wax asura aysan qofka u dhaxaynin haddii qofkii ajnabiga ahaa la taabto weysadii baa buris haddii laakiin mar astur idiin dhexeeyo waxba dhibaataa ma laha way inaysan macnaha dumarka haddii la taabto waxba bura burinaynna koox ka mida saxaabada iyo culimadii ka dambeysay ayaa qaba a'immadana abu xaniifa qaba can abi dardaay ana nabiya sala allahu alayh wasalama qaa'a nebigu waa matagay bimacnaa waa iska matajiyey wixii calooshiisa ku jiray fatawada'a waa weesaysay weese dhammaystiran ayuu weysaysay oo markaa maxaa xadiiska laga fahmaya dee nebigu waa weysaysay wes matagii weysadii mayuu buriyey iyo gororka haddii qofku macnaha oo gororo iyo laba laba shay oo najaasaha oo qofka ka yimid sidii gadaal wixii ka yimaado kale maya culimada qaar ba waxay leeyihiin haddii matagu afka muggi dhan yahay weysadii waa budhay culimada badanse waxay leeyihiin labadaas gororka iyo mataga midna weysada ma buriyo nebigu arrintan uu sameeyeyna tajdiidu wuduuga weese uu cusboonaysiinayo ayay ahayd oo kamaal ayay ahayd xadiid kala soo aroorayo inaan gorarka iyo matagga midna laga weesaysanayn ayaa jira falaqiitu waxaan la kulmay buu yidhi thawbaan nin la yidhaahdaan fii masjidi dimashqa kula kulmay fadakartu daalika baan u sheegay lahu isagii faqaala wuxuu yidhi sadaqa run buu sheegay ana anigaaba sababtu lahu ugu shushubay wadu'ahu weesadiisii inuu ka weesaystay waa jidhaayo anaaba ugu shushubay rawaahu asxaabu sunan can ilbaraa'i qaala wuxuu yidhi su-ila rasuulullaahi baa la weydiiyey sala allahu calayhi wasalama can ilwuduu'i ka weesaysi min luxuumiilibili geela hilibkiisa laga weesayso faqaala nebigu wuxuu yidhi oo ma ka weesaysanaa markaasaa nebigu wuxuu yidhi tawada-uu ka weesaysta minhaa hilibka geela ka weesaysta waxaa laga fahmay inay weesadii ku budhay wa su-ila waxaa la weydiiyey can luxuumiilghanami ariga hilibkiisa oo faqaala wuxuu yidhi laa tawada'u minhaa ha ka weesaysanina wax dhibaataa ma lehe rawaahu abu daawuud oo muslimun watirmidiyu waxaa weeyaan xadiidkani wuxuu tilmaamayaa in macnaha laga weesaysanay geela hilibkiisa kan arigan aan laga weesaysanay kan arigu waa iska fudud yahay laakiin geela hilibkiisu waa culus yahay baa le sidaas baa lagu tilmaamay xadiidka dambe aynu gaaraynaayo sharixi doonay can zayd bni haabitin can inabiyi sala allahu calayh wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi alwudu'u weese sharciyabaa waajibtay mima masat innaaru wax allaale wixii dabi taabato naari waxay taabato rawahu alkhamsatu ila albukhaari wax allaale wixii dabtaabto weese sharciya waa in laga weesayso geel keliya aba hadda islahayd geel maxaa looga weesaysanayaaye wax allaale wixii dabtaabto shaa haddii aa cabto ilaa dab baa lagu kariye iska daa wax kale in weesa imaanayso wax allaale wixii dabi taabato oo ama lagu solo ama lagu shiilo ama lagu kariyo culimada saa qabto afarta imaamse ma qabaan jumhuurtuna ma qabaan waxay qabaan inaan laga weesaysanaynin ayay qabaan oo laba xadiiso hadda noo imaanaya ayaa jira waa kuwaanoo can ibni cabbaasin ana nabiy ana rasuul lahi sala allahu alayh wasalam akala nebiga cunay katifa shaati neef ariga garabkiis hilibka garabka la yidhaahdo ayuu cunay hilibkaasa nabigu isticmaali jiray oo hilib iska fudud oo dhib yar weeyaan ila raac iyo waxaasna aan lahayn uma sallaa nebigu waa tukaday garab inta cunay walam yatawada mana weysaysan dee garabkana waa garanaysaa dab baa lagu soo kariyey oo wax dabtaabtay buu ahaa markaas rawaahu halaata lagama weesaysanin marka xadiidkan inaan la weesaysan ah weysada aysan buraynin kuwii horeo lahaa weysada inay burinayso laga fahmayey ayaa lagu nasakhay saasaa culimadu leeyihi waay xadiidka labaadna wuxuu yidhi can jaabirin qaala wuxuu yidhi kaana aakhirulamrayni labada amarkooda dambe wuxuu ahaa min rasuulillaahi rasuulka ilaahi xaggiisa sala allahu calayhi wasalama tarkal wuduu'i weysada ka tegiddeeda mimaa hayarat innaaru laga weesayso dabku waxay doorisay labada amar kan dambe labada amar waa kee dabku waxau taabtay in laga weesaysto iyo inaan laga weesaysan labadaa waxaa dambaysay inaan laga weesaysan nebigana har ficilkiisa waxaa hadba la qaataa kan dambe hadba midba mid intuu ka dambeeyo baa lagu dhaqmaa sideedababa ha ilaa wax iyo diin baa socda oo waxaa laga yaabaa tii hore in la naskhayo ficilka hore marka waagi hore waa laga weesaystay laakiin waxaa ka dambaysay inaan laga weesaysanin mima hayarat innaaru naartu waxay ay taabatay inaan laga weesaysan shanigu saasoo ah kaana aakhiru lamrayn markaas waa iska saa utaqaana weya inaada ka weysaysana weeyaan rawaahu abu daawud wanasey laakiin xadiidkaa kale oo hilibka geela sheegaya xadiidkaas isaga waxay leeyihiin dee xadiidkaani mima masati naaru iyo waa iska caam culimada haddii la dhihi laha kuwaanaa nasakhay kaa hore hilibka geela sheegaya kuwaani waa caam kaasna waa khaas usuul ahaan ama usuul fiqih ahaanna sida culimada usuulku ay leeyihiin xadiidkaa ma garanaysaa caamkaa dee laguma nasakho xadiidka khaaskaa lama nasakho caamka laguma nasakho caamka laguma nasakho oo xadiidkaa khaaskaa dee xadiidkan sharxiisa si fiican waxaa uga boganaysaa ilaa xadiidka waad ujeedaano imaamu waxaa ka mid a ragga wariyey muslim ayaa ka mid a ragga wariyey marka sharaxa ama imaam nawowi muslimka saaran ka ayaa si fiican uga hadlaya wallahu subxaanaه wa tacala aclam